bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa labayo tobanka mey sanadka laba kun saddex iyo toban kusoo dhawaada warka reediyo wardheer oo dhan ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cabdifaarax shirdoon saacid ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay dagaal ugu jirto sidii ay cadaaladda iyo sharciga u gaarsiin lahayd dhammaan gobolada dalka soomaaliya waxaana uu tilmaamay inay muhiim tahay in sharciga iyo kala dambeynta la gaarsiiyo dhammaan dalka si loo hirgeliyo dowladnimada dalka soomaaliya waxa uu saacid sheegay in xukuumaddiisu ay dagaal u gali doonto sidoo kale sidii loo dhammayn lahaa musuq maasuq iyo qabyaalada dalka soomaaliya dilootay waxa uu intaasi ku daray in ay rajaynayaan in arrimaha ay dadaalka hadda ugu jiraan ay guul ka gaaraan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu hoosta ka xariiqay in sidoo kale ay awoodeeda oo dhan isugu geyn doonto xukuumadda soomaaliya sidii nabad iyo xasilooni dalka soomaaliya dib loogu soo celin lahaa magaalada muqdishona iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada amniga ay xirayeen wadooyinka qaar si markaasi nabadgelyada loo ilaaliyo islamar ahaantaasina looga hortago weeraro ay hay-adaha nabad sugidda iyo kuwa ammaanku sheegeen inay doonayaan kooxda shabaab inay ka sameeyaan magaalada muqdisho ayaa taasi waxay dhibaatooyin aad fara badan ku keentay wadooyinka xiriraanshahooda oo muddo dheer qaatay dadweynaha soomaaliyeed ee shacabka magaalada muqdisho ee isaga kala gooyasha iyo gaadiidleyda sidoo kale warbixintan waxaa u kuurgalay oo arrimahan kasoo diyaariyey maxamed nuur amiin ayadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay xirnayd waddada maka almukarama ee halbowlaha u ah isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha magaalada muqdisho ayaa haddana waxaa jira dhibaatooyin soo kordhayay kuwaasoo ay la kulmayeen rakaabka saaran bielka ka dhex shaqeeya xaafadaha magaalada muqdisho haddaba maraan saaka u kuurgalnay arrimahaasi si aan wax badan ugu ogaano ayaa waxaan arkaynay dadweyne xiranaya waddooyinka magaalada muqdisho gaar ahaan waddooyinka ka laaxda waddada maka almukarama ee xaafadaha dhexdooda ah iyagoona u diidayay inay bielka halkaas isticmaalaan inkastoo aysan jirin sababo rasmi ah oo dadkaasi ay ku diidayaan waddooyinka ayaa haddana waxay waaneynayaan dhibaato dhanka ammaanka ah oo carruurtooda oo inay dhibaato kasoo gaarto wadayaasha gaadiidka oo waddooyinka qaar u maraya si xowli ah marka dhankaasi aad ka weecato haddana waxaa kuu muuqanaya cakirnaanta waddooyinka muqdisho gaar ahaan kuwa xaafadaha dhex mara kuwaasoo ay taagan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo baabuurta halkaasi isbaarada ban u dhiganaya waxaad arkaysaa askari ku libisan dareyskii ciidamada dowladda soomaaliya kaasoona lacaga baad ah weydiisanaya gaadiidka xilliga ay isticmaalayaan waddooyinka luuqluuqyadaah ee dhex mara xaafadaha magaalada muqdisho mana jirto cid si rasmi ay u hoostagaan ciidamadaasi mana jiraan cid wax ka qabata caqabadahani soo wajahay shacabka soomaaliyeed ayadoona dowlada soomaaliya ee ku celisa inta badan in aan la isticmaali karin waddada maka almukarama taasoo loo diiday gaadiidka bielka ah midda isweydiinta mudan ayaa waxay tahay ma waxaa isqarxiya gaadiidka dadweynaha ee mara waddada maka almukarama mase waa gawaari lagu soo diyaariyo waxyaabaha qarxa oo ah nuuca raaxada taasi waxaa shacabka soomaaliyeed ay ku tilmaameen mid cadaalad darro ah oona ka imaaday dhanka dowladda soomaaliya waxaana loo baahan yahay bay yidhaahdeen in wax laga qabta dhibaatooyinka soo wajahay shacabka soomaaliyeed waxaana kor u kacay qiimaha lagu raacab gaadiidka iyadoo xilliga hore kilomitr for ilaa isgoyska howlwadaag lagu raaci jiray baabuurta lacaga u dhexaysa saddex kun ilaa afar kun oo shilin soomaali ah halka maanta lagu raacayo lacaga ka badan lix kun oo shilin soomaali ah waana dhibaato meesheedii taagan ilaa iyo hadda ma jira cid ka hadashay oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir ama saraakiisha ciidamada booliska waxaana askartani maanta dhibaatada iyo cabajuglaynta ku haysa gaadiidleyda kala kulmaan xilli ay wadooyin qardajeexa ka marayaan magaalada muqdisho iyadoona wadada halbowlaha u heed isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ay xiran tahay waxaana wadadaasi isticmaalaya keliya baabuurta yaryar ee nooca raaxada ah oo ay leeyihiin ganacsato ama mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya iyadoona waddadaasi ay ka caagan tahay marista gaadiidka dadweynaha bielka oo waddadaasi aad u isticmaali jiray maxamed nuur wardhe rediyo muqdisho
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa rediyo wardheer aqoon-isweydaarsi la xidhiira xalinta khilaafaadka iyo kubcinta nabadda oo ay ka qayb qaadanayaan qaar ka mid a culimowdiinka iyo madaxda dhaqanka ayaa maanta ka furmay magaalada laascaanood xarunta gobolka sool aqoon-isweydaarsigan oo ay soo qabanqaabiyeen ururka wadaniga ee xaqsoor ayaa waxa uu socon doonaa laba maalmood waxaana lagu lafagori doonaa xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda sida uu warbaahintu u sheegay cartan cali oo madaxa ururka xaqsoor ah carab maxamed oo ka mid ah howlwadeennada ururka xaqsoor ee gobolka sool oo isnaa ka hadla aqoon-isweydaarsiga ayaa sheegay in loo baahan yahay sidii culimmo diinka soomaaliyeed iyo odayaasha dhaqankuba uga qayb qaadan lahaayeen xalinta khilaafaadka bulshada soomaaliyeed ka dhex xaloolsan dowladda kenya ayaa ciidamo waxa ay geysay magaalada mandheera ee dalka kenya kadib markii dagaalbeeleed halkaasi uu ka dhacay maalin ka hor ayna ku dhinteen inta la sheegay dad toban ruux ku dhow tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen madaxweyne ku-xigeenka kenya william ruto ayaa sheegay in ciidamada milatariga ee aagaasi la geeyay ay ka shaqayn doonaan sidii ay nabadgelyada u ilaalin lahaayeen islamar ahaantaasina ay wada shaqayn toosa ula yeelan lahaayeen boliiska si nabadgelyadu ay u ahaato mid sarraysa hogaamiyaasha deegaankaas ayaa sidoo kale la kulmay madaxweyne ku-xigeenka waxaana ay ugu yeereen dadka deegaanka iyo deegaanada lagu dagaalamayo u dhowdhowba in ay ka shaqeeyaan sidii nabadgelyada loo xasilin lahaa qaybo ka mid a gobolka waqooyi bari dalka kenya oo soomaalida ay degto waxaa ka dhaca dagaal u dhexeeya beelaha soomaaliyeed ee aagaasi wada dega dowladda suudaan ayaa soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa hal milyan oo lacagta yuuraha si ay uga qayb qaadato barnaamijka lagu horumarinayo dalka soomaaliya gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada iyo horumarinta bulshada waxaana yabooha ka soo yeeray dowladda suudaan ay qayb ka tahay shirkii dhowaan lagu qabtay magaalada london ee dowlado dhowr ah oo caalamka ka mid ahi ay lacag ugu yoobaahan dowladda cusub ee soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda dalka suudaan cali kartia ayaa ku dhawaaqay in suudaan ay ku deeqayso lacagtaasi si ay uga mid noqoto dalalka kale ee caalamka ee soomaaliya lacagaha ugu yaboohay waxa uu cali karti sheegay in soomaaliya u baahan tahay taageero caalami ah si ay u dhaliso nabad waxaana uu sheegay in suudaan ay garab istaagnaan doonto dowlado dhowr oo kale ayaa soomaaliya ugu yaboohay adduun lacageedo aad u fara badan oo laba boqoloo milyan oo dollarka maraykanka ku dhow si markaasi nabadgelyada arrimaha cadaaladda iyo horumarka dalka soomaaliya guulo looga gaaro markii oad ka dhegaysanayseen radio wardheer heerta qiimahay qadarinta inaga mudan waanaga intaa